bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllahu wslama calaa nabiyina muxamadi wcalaa aalihi wasaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu qaala اlmualifu raximah اllah atadliis tadliisu اlisnaadi ban yaruuya can mucaasirin maa lam yuxadihu ban yaأtiya bilafdi yuuhimu اtiصaala kacan wakadaka qaala atadliisu tadliiskii ayuu halkan ka gelaya atadliis tadliisku marka xagga luqada waxa ay tahay waa min adulsati buu ka yimid wahuwa اkhtilaaqu الظalaami bالnuur mugdiga iyo iftiinku markay isku dhex darmaan oo isku qasmaan ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni addulsa waxayna wadaagaan baabka hadda aan ka hadlayno oo isdilaaxa xadiidka ah iyo macnahaas luqada ah waxay wadaagayaan macno unbaa ka dhexeeya macnaha mushtaragga ay ku yihiinna waxaa weeyaan qarsoonaanta mugdi iyo iftiin isku dhex daran wax unbaa ku dhex qarsoon oo mugdi wixii aada looma arkaayo tadliiskuna qofku markuu riwaayada uu tadliis ku sameeyo wax badan waadix ma noqonayaan oo ma caddaanayaan sidaa darteed baa marka baabkan marka ay culamaa ulxadiid ugu magacaabeen adtadliis ayay ku magacaabeen tadliiska labaa loo qeybayaa tadliis ulisnaad iyo tadliisu shuyuukh tadliisulisnaadka ayuu ku hormari doonaa in shaa allahu tacaala tadliisulisnaadka tacriifkiisa saxiixana waxaa weeyaan ama qeexitaankiisa saxiixa ah an yarwiya araawi canman laqiyahu maa lam yasmac minhu muuhiman annahu samicahu tacbiirkii tacriifkiisa saxiixa kaas waay ayb waxaa dhici karta inuunu sharaxaa sidaas ugu oolin laakiin tacbiirka saxiixa daqiiqa kaas waay nacam huwa an yarwiya araawi waa inuu raawigu wariyo yuu ka warinayaa xadiidkana can man laqiyahu qof ou la kulmay qof ou la kulmay ayuu ka warinaa muxuu ka warinaana maa lam yasmac minhu wax uusan ka maqlin qof ay wada kulmeen ayuu wuxuu ka warinaa wax uunan ka maqlin markaas shaygan uu ka warinaayo kama maqlin qofkan muuhiman wuxuu dadka u moodsiinayaa marka annahu samicahu inuu ka maqlay oo kuu moodsiina in uu ka maqlay ayuu kuu ekaysiinayo kuu malogelina idan marka tacriifkan mid mid markaan usoo qaadno an yarwiya araawi canman laqiyahu raawigu inuu ka wariyo qof uu la kulmay waxaa ku baxaya meesha raawigu haddii uu ka wariyo qof uunan la kulmin oo labadooda aynan weligood is arag casri iyoiyo kulan midna uunan dhex marin qofka noocaasa marka uu ka wariyo raawigu si kastaba ha uga wariyay tadliis ma la dhahaayo sababtoo ah ninkii arkaaba waa fahmi karaa kanna wakhtigaanu dhashay kanna wakhtigaanu dhintay wax shakiba maba imaan karaba marka huwa an yarwiya araawi raawigu inuu ka wariyo waay caman laqiyahu ruux ou la kulmay caman laqiyahu marka waa qeyd ruux uusan la kulmin markuu ka warinayo tadliis lama dhaho caman laqiyahu muxuu ka warinaana maa lam yasmac minhu qof ou la kulmay hadduu ka wariyo xadiidka laakiin wixii uu ka maqlay uu ka warinayana tadliis lama dhaho waa riwaayo toosan waay taas laakiin wuxuu ka warinaya maalan ninkan buu la kulmay axaadiid uunan ka maqlin ayuu ka warinaya kuwii uu ka maqlay ma aha kuwa uunan ka maqlin ayuu ka warinaya muuhiman annahu samicahuna qeyd waayo raawigaani marka uu sidaa yeelayo wax uusan ka maqlin ninkan uu la kulmay markuu ka warinaayo erayo wuxuu isticmaalaa ay suurtagal tahay inuu ka maqlay inuusan ka maqlinna ay suurtagal tahay can iyo qaalo iyo isticmaalaa maalan wuxuu leeyahay can moxamed ibni siriin oo kale can fulaan oo kale u dhahaya cantaani marka waxaa suurtagal ay tahay inuu ka maqlay inuusan ka maqlinna waa iska suurtoobaysaa iihaam waa inuu jiro marka maxaa ku baxaya marka haddii iihaam uunan jirin iihaam iyo malagelin haddii aysan jirin oo maalan ninkan raawi ou la kulmaybu ayuu wax ka warinaa xadiid uusan ka maqlinoo ka wariyey waxba iihaam lama imaanina samictu iyo xadaanii buu yidhi ee beenlow waa kaas marka riwaayadiisa tadliis waaba ka baxday waa kadaab uu ku noqona taa iyadana marka tadliisku tacriifkiisa tadliis ulisnaadku waa sidaas huwa an yarwiya raawi canman laqiyahu maa lam yasmac minhu muuhiman annahu samicahu intaas waa tacriifku marka culammada qaarkood waxay cabiraan huwa an yarwiya raawi canman caasarahu kuwa cabiro yani naadimkuna taas u isticmaala ibnu xajar nushatu nadarka waa diidaya caman caasarahu oo ma ahan tadliisku mucaasara ma ahna waa liqaa raawigu inuu ka wariyo axad ou la kulmay saas in la dhahaa saxiixa maxaa yeelay haddii ay tahay caman caasarahu un hadday iska tahay waxaa la dhihi lahay buu yidhi riwaayaadka dadkii nebiga la caasiray laakiin aan arkin markay nebiga ka warinayaan riwaayadooda mursala la yidhaahdaaye tadliis lama dhaho waa inay caasireen ayaga iyo nebiga waa iscaasireen dad waxaa jira nebiga la caasiray oo xagga waqtiga ay ku wada kulmeen laakiin liqaa oonan dhex marin nebiga iyaga aynan is arkin dadka noocaa markay nebiga xadiid ka warinayaan can rasuulilaahi oo kale ay dhahayaan tadliis lama dhaho riwaayadooda waxaa la yidhahdaa irsaal min baabi ilmursal marka tadliisku waxaa shardi ah liqaa marka waa baxi daqiiqa waa kaas tadliisulisnaadku marka dhowr nooca usii kala baxaa u sheegi doonaa tadliisu sukuud tadliisu اlcadfi iyo yani iyo tadliisu اlqaطci intaaba waa sheegi iyo tadliisu taswiye iyo waxaaso dhan tadliisulisnaadku ka yimaadaa tadliisu shuyuukh nooca labaad ee tadliiska tadliisu اlisnaad iyo tadliisu shuyuukh tadliisu shuyuukha waxaa la yidhaahdaa an yasifa الshaykha sheekhu inuu ku sifeeyo bimaa laa yucrafu bihi waxaan lagu aqoonsan karin sheekhiiba wuxuu ku sifaynayaa magacyo aan loo aqoonaynin maalan kunyadiisa looma yaqaan kunyo iskaga sheega kunyadiiba uu caan ku yahay magacuu ku sheega mararka qaar isaga iyo awowgiisa isku dhejina fulaan ibnu fulaan buu dha awowgiisa u nisbayna biduuni isagoon aabbihii iyo sheegin muxuu ka rabaa marka arrintiisa inuu qariyo inuu qariyo arrintiisa ayuu rabaa meeshaasaa marka tadliisu shuyuukhana kaasaa la yidhaahdaa baxiga labaad waxaa weeyaan riwaayat اlmudalis maa xukmuhaa riwaayada mudaliska xukunkeedu waa maxay riwaayada mudaliska ah xukunkeedu waxa ay tahay ninka mudaliska ah hadduu hiqo yahay riwaayada ou can iyo qaalo iyo wixii lamida uu ku wariyo waa marduuda lama aqbalayo wixii laakiin ou tasriixiyo xadaanii samictu akhbaranii amba'anii saasoo kale uu ku wariyey waa la aqbalaa taas marka riwaayat اlmudalis maa xukmuhaa xukunkeedu waxa uu yahay haddii uu ku wariyo lafdu lafdiga ixtimaalka ma la aqbalaayo lafdi sariixa hadduu ku wariyana samictu iyo xadaanii iyo akhbaraniina waa la aqbalaa waa hadduu hiqo yahay waa tadliiskii isaga marka jarxi ma yahay tadliisku jarxi ma yahay sida saxiixa sida qaalibkee badan tadliisku jarxi ma aha oo raawigu hadduu tadliis sameeyo daciif mau ku noqonayo arrintaa darteed ma ku noqonayo ruwaad waxaa jira hiqaad ah saxiixayn xadiidkooda oo ku jiro oo hiqo lagu tilmaamay haddana laakiin mudalisiin inay yihiin adhac marka ninka mudaliskaa haddaan dacfi u wehelinin kownuhu uu mudalis yahay riwaayadiisa haddii can iyo qaalo ay tahay lama aqbalayo laakiin haddii ay tahay tasriix bisamaac ou caddeeyo waa la aqbala riwaayadiisa baxdi kale waxaa weeyaan rag waxaa jira mudalisiin ah oo haddana iyagoo can ku wariyey xadiidkooda lagu soo saaray saxiixeynka bukhaari iyo muslim waa la aqbalaa kuwaas oo waxaa la yidhaahdaa cancanatu lmudalisiina fi saxiixayni maxmuulatun cala alitisaal oo wuxuu ku dhihi doonaa wamaa ataanaa fi saxiixayni bican faxamluhu calaa hubuutihi qamin sidaas u dhihi doonaa ayb waxaa kaloo iyadana tadliiska ku guda jiro wixii marka mudalis xadiidkiisa oo saxiixeynka ku jiro walow can iyo qaaladaasba ha ku wariye waa laga aqbalaa saxiixeynka ayagoo gooni waa shanigooda isla mudaliskaas haddii xadiidka uu ku wariyo abu daawuud oo kale can iyo qaalana uu isticmaalo xadiiduhu yuraddu waa la radina taas iyada marka waxaa iska leh saxiixeynka masiye ay leeyihiin tadliisku mararka qaar buu cadliga wax u dhibi karaayo dacfi u keeni karaayo waxay tahay waa goormo nin wuxuu qarinayaa maalan sheekh ayuu magaciisa maahane magac kaleu ku sheegaya wuxuu sidaa u yeelayana waxa ay tahay sheekhaasaa daciif ah si uu dadka ugu qariyow rabaa taasoo kale waxaa dhici karta cadaaladiisa inay wax u dhinto tadliiska marka dabcan kutub baa laga alifay kutubtii maraasiish aan soo sheegayna qaybay uga jiraan iyaga laftirkooda waliyudiin alciraaqi waxbuu ka alifay tadliiska ibnu xajar kitaabka ugu fiican ibnu xajaraa ka alifay mudalisiinta waxaa la yidhaahdaa kitaabkiisa tacriifu ahli الtaqdiis bimaraatibi اlmawsuufiina bاtadliis aa laydhaha tacriifu ahli الtaqdiis bimaraatibi اlmawsuufiina bاtadliis waa risaalo yaroo tanoo kale la eg weeyaan ilaa shan dabaqo ayuu u qeybiyey marka mudalisiintuu kale qayqaybshay qaala naadimu raximah اllah naadimkii marka waxa uu yidhi tadliisu اlisnaadi isnaadka tadliiskiisa bian yaruya waa inuu wariyo raawigu can mucaasirin mid ou la mucaasarooday uu ka wariyo xaggiisa maa shay uu ka wariyo lam yuxadidhu ounan u sheegin wadaalika kaagaasina bian ya'tiya waa inuu la yimaadaba bilafdin eray inuu ula yimaado lafdigaas oo yuuhimu shaki gelinayo oo mala gelinayo qofka lafdigaas oo yuuhimu dhe iihaam gelinayo qofka yuuhimu iihaam gelinayo itisaalan itisaal lafdigaas oo yuuhimu keenayo oo malawo malo gelinaayo itisaalan itisaal iihaam gelinayo lafdigaasi marka waa kee wadaalika kacan oo kale weeyaan wa anno oo kale weeyaan wa qaalana kadaaka iyaday la mid tahay qaalana iyaday la tootaama halkan marka tadliisulisnaadkii buu ku tacriifiyey oo waxa uu yidhi tadliisulisnaadi tadliisulisnaadka bian yarwiya waa inuu wariyo raawigu can mucaasirin mucaasir xaggiisa uu ka wariyo can mucaasirin mucaasir weyi laak waa laga fiican yahay can mulaaqin ruux ruux la kulma inuu dhaha wanaagsan maxaa yeelay nin mucaasira markuu ka wariyo nin kale oo uunan la kulmin oo mucaasirkiisa ah xadiid aanu ka maqlin mursal oo xadiidkaas min baabi alirsaali alkhafiyi ayuu gelaayey baabu tadliis ma soo gelaya liqaa baa u shardi ah tadliiska maa uu ka wariyo shay lam yuxadidhu ounan u sheegin bian yaأtiya waa inuu la yimaado bilafdin lafdi inuu ula yimaado lafdigaas oo yuuhimu iihaam gelinayo itisaalan itisaal alfaaddaa kale a moogtahay xadaanii iyo samictu iyo akhbaranii iyo anba'anii shaki maku jiro waa ii sheegay waay waa ka maqlay waay macnaheeda waa alfaad oo sariix oo ku jiro laakiin can iyo qaala lafdi aanu sariix ku jirin waay markaa ruux markaad tidhaahdid qaala fulaan hebel sidaasuu yidhi inaad ka maqashayna waa dhici kartaa in lagaaga soo sheegayna waa iska dhici kartaa marka ninkan ereygan cantoo isticmaalaya markaa tadliiska in la sameeyana ma ma ahan shucba raximahullah waa diidi jiray oo wuxuu dhihi jiray aaduu tadliiska u eeday jiray la an ashraba bowla ximaarin axabu ilaya min an udallis dameer kaadidiis inaan cabo ayaa layga jacayl badan yahay inaan tadliis sameeyo mar kale waxaa laga wariyey la an asniya yacni axabu ilaya min an udallis waxaa lagu xambaarayaa un markaas un mubaalaqa unbuu ka wadaa a'immada qaarkood waxaa laga wariyey inay dhaheen ninkii la dhihi jiray abu caasim annabiil oo kale tadliiskaa wax laga weydiiyey markaasu wuxuu yidhi tadliisku aqalu maa fiihi wuxuu soo gelaayo wax ugu yar meesha ugu yaroo uu soo gelaayo waxaa weeyaan uu yidhi xadiidkii almutashabbicu bimaa lam yucda ka laabisi hawbay zuurin ninka isku dharjinayo waxaan la siinin nin laba maro oo been a watoo kala wa oo uusan ahayn oo isku marka almutashabbicu bimaa lam yucda ka laabisi thawbay zuurin oo soo gela maxaa ninkan mudaliska ah xadiid uusan maqlinoo dadka wuxuu utusaa inuu maqlay marka waa nin waxuusan ahayn isku dharjinayo walidaalika ma fiicno imaamu shaaficina wuxuu dhihi jiray hal mar ninkan ku aragno annaga yacnii tadliiskaasuu noogu xukumaya sidaasoo kale aduu marka aaday salafka yacnii aaday u radin ay u nacbaayeen maca daalika haddana waa uun wax sameeyo badanna waa uun jiraan ayb marka wuxuu yidhi lafdigaas oo yuuhimu ihaam gelinayo itisaalan itisaal kacan wadaalika kacan oo kale weeyaan lafdiga wa anna oo kale wa qaalana kadaaka qaalana kaasay kula mid tahay waqiila an yarwiya maa lam yasmacii bihi walow tacaasuran lam yajmacii waqiila waxaa la yidhi huwa tadliisku an yarwiya inuu wariyo weeyaan maa shay lam yasmac ounan maqal bihi ay minhu xaggiisa ounan ka maqlin sheekha walow lam yajmac yaanuba kulminin isaga iyo ninka uu ka warinaye tacaasuran casriba yaanu kulminin waqiila waxaa la yidhi huwa qiilada marka waxaa maquulu qowlka waa jimlo waa jumla ismiya waqiila waxaa la yidhi huwa huwadu marka waxaa weeyaan tadliiskii bay waxu laabanaya tadliiskii huwa tadliisku an yarwiya antan iyo ficilka mudaaric ee ka dambeeyaa masder baa laga dhalaalinayaa marka iyadaa marka waxay noqonaysaa khabarkii waqiila waxaa la yidhi huwa tadliisku an yarwiya riwaayatu maa riwaayatu maa kii warintiisa waa lam yasmac ounan maqal bihi ay minhu mina shaykhi sheekha xaggiisa ounan ka maqlin inuu wariyo waa wax uusan hwax sheekhi aanu ka maqlin buu warinayaa walow lam yajmac yaanuba kulminin isaga iyo sheekhee tacaasuran tacaasur bayounan kulminin isaga iyo ninka uu ka warinayeynanba mucaasarooninba adiga hadda haddaad ka wariso xadiid maalan ibnu xajar qaala ibnu xajar iska tiraahdid waa tadliisku waa dhahaya wminhu an yusamiya shaykha faqad qacun bihi اladaatu muطlaqan saqad halkan marka tadliisulisnaadka qaybihiisiibuu ka gelayaa waminhu wamin tadliisilisnaadi tadliisulisnaadkiibuu ka mid ahaaday an yusamiya inuu magacaabo ashaykha sheekha inuu magacaabo faqad oo keliya sheekha keliya inuu magacaabo ayb huwa isagu marka tadliisu qacin huwa isagu kan aan sheegayno tadliisu qacin qaci tadliiskiis weeyaan aladaatu yani aladaatu adaadka yacnii siiqada wa lagu kusoo wax ku soo naqlinaayo saqada waa dhacay bihi minhu xaggiisuu ka dhacay muطlaqan xaal uu yahay mudlaqa duduuba halkan marka beydka qeybta dambe isku laalaabanaysaa marka wminhu wamin tadliis اlisnaadi waxaa ka mida wuxuu soo hormariyey waxaa la yidhaha tadliis اlqaci tadliis اlqaci waxaa la yidhaha inuu gooyo siiqat اladaagi lafd اlada ayuu gooynaya lafdigii addaha u gooynaya lafd اlada waa maxadaaniida akhbaranaa anba'anaa ayuu jaraa keliya wuxuu sheegaa sheikha magaciisa bis qaciyaa la yidhaha tadliis اlqaci oo maalan wuxuu dhahayaa tusaale ahaanba ayb tdliis اlqaciga waxaa ka mida maa qaala cali bnu khashram kunaa cinda bni cuyayna ibnu cuyayna ag joognay qaala markaasu wuxuu yidhi aلzuhriyu bis xadaanii zuhriyu ma dhihina ogow aلzuhriyu buu yidhi markaasaa qiila lahu waxaa lagu yidhi xadaaka zuhriyu zuhri miyaa kuu warramay fasakata waa aamusay uma qaala aلzuhriyu ayuu yidhi faqiila lahu asamictahu min الzuhriyi zuhri miyaad ka maqashay faqaala laa maya buu yidhi lam asmachu min الzuhriyi walaa miman samicahu zuhrina kama maqlin nin ka maqlayna kama maql buu yidhi aniga nacam xadaanii cabduلrazaaq can macmarin can izuhriyi somaari marka adaadkii xadaanaadii buu jaray sheekh magaciisa unbuu iska sheegay marka hadda meeshii kadib iyo been kuma jiro nin unbuu magaciisa iska sheegay marka waxaana loo malayn karaa yanii inuu sheekhaas xadiidkan ka werinayo yaa loo malayn karaa marka tadliis اlqaطci baa la yidhaahdayo adaadkii baa la jarayaa qofkii un baa la sheegaya bis marka magaciisa sufyaanu bnu cuyaynana zuhri hadda waa soo gaaray ogow ardaygiisu ahaa liqaa waa dhexmara wa minhu tadliisulisnaadkii waxaa ka mida an yusamiya tasmiyatu shaykhi sheekha magacaabidiisa yacni raawiga inuu sheekha magacaabo faqad oo keliya an yusamiya shaykha marka masder baa laga dhalaalana masderka marka waxaa loo idaafeynaya mafcuulkiisa tasmiyatu shaykhi sheekhi magacaabidiisa inuu magacaabo yacni faqad oo keliya qacun marka iyada waxaa lasoo qadaraa marka mudaaf waxaana laga dhigaa marka mubtadana waa loo sii qadaraa huwa isagu qacun ay tadliisu qacin tadliisu qaci weeyaan aladaatu adawaad adaadkii adaadku waa xadaanaadi anba'naada waaye saqada waa dhacay bihi ay minhu xaggiisa u ka dhacay nacam muطlaqan xaal uu yahay mid muطlaqoo la duuduubay adaadkao dhanba waa dhaca waa la riday halkaa marka tadliisulqadciba uga baxay wa minhu cadfun wa minhu wa min tadliisilisnaadi tadliisulisnaadkiibuu ka mid yahay alqacu qacigii tadliisulqaciguna wuxuu ka mid yahay tadliisulisnaadkuu ka mid yahay oo anwaacda tadliisulisnaadka waxaa ka mida tadliisulqaci baa ka mida ayb marka wuxuu leeyahay minhuafan waminhu cadfun waminhu tadliisulisnaadkiibuu ka mid ahaaday cadfun tadliisulcadfiga tadliisulcadfiga waxaa la yidhaahdaa tadliisulcadfiga waxaa la yidhaahdaa raawigaanu inuu yeelo ayb tadliisulqadciga marka tadliisulcadafku marka waxaa weeyaan laba sheekh oo xadiidku sheekhna uu ka maqlay sheekha kalena uunan ka maqlin kii uu ka maqlayba uu soo hormarinayaa midkii uunan ka maqlinna waa ku cadfaya waa ku daraya laba sheekh buu leeyahay maalan labadooda waa la wada kulmay xadiidkan uu werinayo laakiin hal loo ka maqlay hal sheekh misoo ka maqlay kii kale marka meeshu isaga soo dhex darayaa marka isagoo marka niyeysanaayo inuu ka go-an yahay midkan kan kale maalan wuxuu dhahayaa xadaanii fulaanu wa fulaan buu dhahaya fulaankaa danba xadiidka kama maqal laakiin shuyuuqdiisa waa ka mid yahay maxaa loo malaynaya marka labadoodaba inuu xadiidkan ka wada maqlay sida sawaabkana sidaa ma aha nacam tadliisulcadfigu marka waa kaasa mihaalkiisu waxa uu yahay laba sheekhoo shuyuuqdiisau ka maqlayaa xadiid ayb labadaa sheekhna xadiidku waxay ka maqleen sheekha iyaga ka koreeya maalan wuxuu leeyahay marka isaga laakiin labadoodan mid unbuu ka maqlay maalan waxaa ka mida uu dhahayaa xadaanaa xusayn wa muqiira can ibraahim xuseynkan iyo muqiirahan labadaba ibraahim waa ka maqleen ogo ibraahim almuxaci laakiin isagaan dhahaayo xadaanii xusayn walmuqiira isagaan dhahaayo muqiira kama maqle xuseyn keliya unbuu ka maqlay tadliisulcadfi baa leedahay wakada an yadkuraa xadaanaa wakada an yadkuraa xadaanaa wafasluhu wafasluhu lisma taraa wa an yadkura wadikruhu sheegitaankiisa xadaanaa xadaanaa ou sheego iyo wafasluhu yanii waan yadkura wadikruhu sheegidiisa xadaanaa xadaanaa ou sheegana kadaa sidaas ay la mid tahay taniyo marka waxaa isla socda tii hore wa fasluhu gooyntiisa alisma isimka uu gooyana daraa ay waqaca waa dhacay oo wuxuu leeyahay maala yani xadaanaa kan waxaa la yidhaha tadliisu sukuud kan waa tadliisu sukuud noocan wuxuu dhahayaa maalan xadaanaa oo aamusayaa markaasuu fulaan dhahaya haddana waa tadliisu sukuud maalan wuxuu leeyahy xadaanaa oo aamusayaa azuhriyi buu dhahayaa wuxuu niyeysanayaa markaas oo aamusaayo marka xadaanaadan iyo sheekha iyo wax ka dambeeya shuqul lays isku lahayn waa tadliisu sukuuda leeraka waan yadkura inuu sheego wadikruhu masder ba meeshaan marka antan iyo ficilkeeda masder ka dhalaala mubtadayso wadikruhu sheegitaankiisa xadaanaa ou sheego xadaanaada marka waa mafcuulu bihi wadikruhu sheegidiisu xadaanaa ou sheego kadaa tanay la too tahay oo tadliisulisnaadkay ka mid tahay wa fasluhu iyo gooyntiisa alisma ou gooyana walxaal fasluhu gooyntiisa alisma ismkii ou gooyana daraa-ay waqaca waa dhacay xadaanaa buu dhahayaa waa jarayaa markaa kadib ayuu qofkii magaciisa sheegayaa taasaa marka iyadana waa tadliisu sukuud wa kulluhu damun waqiila bal jarax faacilahu walow bimaratin wadax wa kulluhu noocyadan dhammaantood tadliisul noocyadan soo sheegna dhan damun eedayna calayhi korkiisa ahaatay ama wa kulluhu dhammaantiis damun ay madmuumun mid la eedeeyey waa oo la haydaareeyey oo la ceebeeyey waa noocyadan o dhan waa la ceebeeyey oo ma bannaano waqiila waxaa la yidhi bal ee iska badaa ceebayn keliya ee jaraxa ay jaraxa saaxibahu qofkiisiibauba dhaawacayba cadaaladii iiba wax u dhibayaana waa la yidhi waqiila waxaa la yidhi bal ee jaraxa waa waa jarxiyey faacilahu shafaacilkiisiibauba jarxiyey oo tadliisku jarxibuu keenayaana waa la yidhi walow bimaratin wadax walow wadaxa haba caddaado haba sugnaado tadliisku bimaratin marba ha sugnaada beydkan wuxuu ku sheegaa tadliiska jarxi ma yaha mase ma aha hal waa laysku wada waafaqsan yahay inuu horta caab yahay laakiin midda aan laysku raacsanayn waqiilana uu ka cabiro qiilka uu ka dhiga waxa ay tahay tadliisku inuu nooc jarxi ah uu yahay oo qofka raawigu hadduu mudallis yahay inuu noqonayo raawi majruuxa inuu noqonayo taa waa la yiri inuu iska yiri sida raajixana ma ahan sidaas nacam oo qiilka uu ka cabiray waa waxaa weye qiilku waa daciif waqiila waxaa la yidhi bal ee jaraxa wou jarxiyey tadliisku faacilahu kii sameeyey buu jarxiyey walow wadaxa bimaratin hal marba ha caddaade walow bimaratin wadax marka macnaheedu waxaa walow habata bimaratin ba ha sugnaado hal mar hadduu tadliiska qofka ku dhaco ee lagu ogaado bis mudalis unbaa loo qorayaa wاlmurtadaa qabuuluhum in saraxuu biاlwasli falakharuuna hada صaxaxuu wاlmurtadaa wاlqowl اlmurtadaa qowlka laga raaliga yahay qabuuluhum aqbalitaankooda weeyaan goorma insaraxuu hadday caddeeyaan bilwasli wasli ay ku caddeeyaan yacnii eray wasli keenayo sariix ku ah hadday la imaadaan waa la aqbalaa xadaanaa iyo akhbaranaa iyo samictu waa la aqbalaya falakharuuna culimmada badankood marka saxaxuu way saxiix yeeleen haadaa kanay saxiix yeeleen oo yacnii mudaliska in la kala qaado wixii uu wasli ku caddeeyo xadaanii iyo samictu dhaho in la aqbalo wixii marka uu yidhaahdo can iyo qaalana inaan laga aqbalin saas wmaa ataanaa fi صaxiixayni bcan faxamluhu calىa hubuutihi qamin wamaa ay ladii xadiidkii ataanaa noowamaa ay ladii kii tadliiskii ataanaa yimaado noo yimaado fi صaxiixayni صaxiixayn dhexdiisa noogu yimaado bicanna noogu yimaado can iyo wixii lamida faxamluhu ku xambaaridiisa calىa hubuutihi inuu sugnaaday korkeeda lagu xambaaro qaminun ay owlaa iyada ayaa owla oo haboon in saxiix lagu xambaaraa haboon ayb halkan marka wuxuu leeyahay xadiid raawi mudalisa xukunkiisa waxaan kusoo sheegnay wixii uu xadaanii dhahon in laga aqbalo wixii can iyo qaalana aan laga aqbalin laakiin can iyo qaalo ayuu yidhi saxiixaynkana xadiidkii waa ku jiraa see la yeelaa marka inuu sugan yahay lagu xambaaraa halkan marka waa sugan yahay marka la leeyahay maxay see ku sugan yahay su-aal waxaa jirtay yani taqyudiini subki oo weydiiyey abulxajaaj ilmizi abulxajaaj ilmizi sheekh ibnu kaiir waaye nin cilalka aada u yaqaano ahaa ka waranaa la yidhi saxiixeynka xaadiidta mudalisiinta riwaayaat almudalisiin oo can ay ku warinayaan maxmuulatun cala itisaalta la dhahaya ka waran dannigay u wanaajiyeen buu yidhi oo culimmadan ay leeyihiin baa layidhi qaarkood waxaa dhici karta in dariiq kale saaxiibu saxiixu inuu dariiq kale arkay oo musarax bisamaac oo samictu iyo xadaanii uu yidhi marka binaan calaa dalika inuu saxiixiisa ugu soo qaaday markaasuu wuxuu yidhi marka sidaasay leeyihiin dadku sidaasay dhahayaan buu yidhi laakiin axaadiid hariib oo hal dariiq keliya ku timidaa jirta halka dariiqna halka mudalisku oo canta ku dhahayo ay tahay marka waa un maahiya ilaa taxsiinu danni bihima saxaynka un danniga in loo hagaajiye ma ahane riwaaya axaadiid badanoo waxaa jirta hariib oo hal dariiq ku timido dariiqaasna mudalis ou ku jiro canna uu ku warinayo marka in un qaacidada sideeda un loo qaato wamaa ay ladii kii ataanaa noo yimaado fi saxiixayni saxiixeynka dhexdiisa xaal oo ku sugnaaday bican can noogugu yimaado faxamluhu ku xambaaristiisaoo faxamluhu xambaaritaankiisa calaa hubuutihi sugnaanshadiisa korkeeda lagu xambaaro qaminun ay owlaa sidaas ayaa yani owla ah ayb wa sharuhu اtajwiidu wاtaswiyatu isqaadu gayri shaykihi wayahbutu wayuhbitu wa sharuhu wa sharu tadliisi tadliiska ka ugu sharta badan oo ugu xun atajwiidu weeyaan tajwiidka midka la yidhaahdo wataswiyatu tadliisu taswiyaha weeyaan waa isku macno wa huwa taswiyatu washaruhu wa sharu tadliisi tadliis midka ugu sharta badan oo ugu xun atajwiidu weeyaan tadliisu tajwiid wtaswiyatu wahuwa isaguna ataswiyatu tadliisu taswiyaha leeha maxaa la yidhaha marka huwa isagu isqaadu gayri shaykhihi sheekhiisa hayrkiis riditaankiisa weeyaan wayuhbitu wou sugayaa marka man bacdahu sheekhiisa dadka ka koreeyo ka dambeeyo ayuu sugayaa ka midli can can oo kale ayuu ku sugayaa wadaaka kaagaasina yajraxu waa dhaawacayaa waa jarxinayaa qacan go-naan ah halkan tadliisu tajwiid iyo tadliis tadliisu taswiye badanaa waxay culamada isticmaalaan tadliisu taswiye tajwiidkan marka la isticmaalayo waxay tahay mararka qaar waxay leeyihin jawadahu fulaan jawadahu fulaan markay leeyihiin waxaa yani istilaax kale waa u isticmaalaan jawadahu fulaan mar kasta ma ahan tadliisu taswiye laakiin way u badan tahay marka tadliisu taswiyahan ama tajwiidkan suuradiisa aanba aan caddayno suuradiis waxay tahay raawi ayaa halkan joogo xadiid buu warinayaa sheekhiisuu ka wariyey sheekhiisana wuxuu ka wariyey sheekhiisa ninka usii sheekha ah kaasna wuxuu ka sii wariyey sheekhiisa saasay silsilada u taxan tahay raawiga tadliisu taswiyaha samaynaya wuxuu ridayaa u fiirso wuxuu ridaa raawi u dhaxeeyo sheekhiisa iyo shaykhu shaykhihii ninka ka kas ka sarreeyo yani isaga sheekhiisa waa kan ma ridaayo sheekhiisa sheekhiisa ninka ka koreeyo oo isaga sheekhiisa labaad camal u ah ayuu meesha ka bixinaa wuxuu isku kabaa marka shaykhuhu iyo wuxuu isku kabayaa shaykhu shaykhi shaykhihii ayuu isku kabaa yaa laga saaray meesha sheekhiisi ninkii uu sheekha ahaa yaa laga bixiyey meesha marka sheekhiisii iyo wuxuu isku kabay sheekhiisii ninkii uu sheekh ahaa kii usii sheekh ahaa ayuu isku dhejiyey meeshana waxaa laga bixiyey shaykhu shaykhigiibuu ka saaray laakiin waxaa shardi ah labadaa nin oo isku dhejinayo oo isku labeeleynayo isku dhejinayo waa inay yihiin laba ninoo is soo gaartay oo illaa haddayna is soo gaarin waa la fahmaa maogtahay ninkaan meeshaan inqidaaca ku jiro waa la soo qaban karaa laakiin labadii sheekh ayaa isku waqti ahaa maalan dhexdoodu sheekh ka bixinaa marka sheekhan buu dhexdooda ka bixinaa labadan buu isugu kaa dhejinaa tadliisu taswiyaa la yidhaahaa waa nooca ugu xun waay weliid ibnulmuslimaa samey jiray weliid ibnulmuslim iskiis waa uiqa isaga oo rijaalulbukhaari waa ka midi waa ku aragteen aad u samey jiray owsaaciba wuxuu samaynaa maalan owsaaci oo sheekhiisa ah ayaa wuxuu wax ka warinaa nin daciifa maalan isagii marka wuxuu diidayaa awsaaci baa nin daciifa ka wariyo diidaa muxuu samaynaa marka shaykhulawsaaci oo daciifo meesha ka tuuraa awsaaci wuxuu isku kabayaa marka kii ka sarreeyey isaga isku dhejinaya tabliisu taswiya la iraa kaas baqiyat bnulwaliidna waa samey jira baqiyatu bnulwaliid waa samey jira walidaalika ibnulmushir ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun fiiha calaa taqiya ama fakun minha calaa taqiya axaadiiu baqiya nadiif ma ahan buu yii ee iska waxaad yacni kaga sugnaataa taxadar tadliisu taswiya marka waa taasa kaasaa la yidhahdaa marka washaruhu اtajwiidu wاtaswiya ka noocaasoo ka wadaa nooc waxaa weeyaan dhib badan nin daciifa laga saaraya dhexda labadan kale warinaysa markaa isku feerisana waa isku waqti liqaa iyo la kulan waa dhex maray sidii lagu soo saaray marka waa iska dhib badan tahay washaruhu washaru tadliisi atajwiidu weeyaan wahuwa taswiyatu weeyaane isqaadu huwa tadliisu taswiyaha isqaadu hayri shaykhihi sheekhiisa hayrkiis rididdiisa waa sheekhiisa isaga keyrkiisa kan ka sarreeyo riditaankiisa weeyaan wayuhbitu waa sugayaa man fowqahu ama man bacdahu inta ka dambaysuu sugayaa marka uu daynayaa ka midli can oo kale uuna ku sugayaa wadaaka kaagaasi tadliisu taswiyaha yajraxu waa dhaawacayaa qaطcan go-naane raawigu waa dhaawacayaa oo raawigu wuxuu u keenayaa dhib oo jarxi bau noqon karaa waduunahu tadliisu shaykhin yufsixu biwasfihi bigayri wasfin yucrafu fain yakun likownihi yudacafu faqiila jarxun ow lilistisqaari faamruhu akhafu kaاstighaari wa minhu icطaaءu shuyuuqin fiiha isma musamaa aakharin tashbiiha wa duunahu kaa waxaa ka hooseeyo tadliisu shaykhin sheekh tadliisintiisa sheekh qarintiisa yufsixu waa caddaynayaa raawigu biwasfihi tilmaantiisa ayuu ku caddaynayaa oo ku sifeeyo bigayri wasfin wasfi kayrkiis wasfigaasoo yucrafu loo aqoonsanayo wasfi loo aqoonsanaayo wasfi aan ahayn ayuu ku tilmaamaya sheekhan maalan magacaa loo yaqaanaa magacii intuu ka leexiyo magac kale ku sheegaya oon loo aqoonin ayb fain yakun hadduu ahaado fain yakun raawigu ninka sidaa yeelaya haddii uu ahaaday likownihi yudacafu fain yakun hadduu ahaaday fain yuujad haddii la helo raawiga yani likownihi ahaanshadiisa darteed ou sidaa u yeelayo yudacafu ninkan uu sheekh likownihi ahaanshadiisa sheekha yudacafu in la daciifinayo darteed hadduu u yeelay faqiila waxaa la yidhi jarxun ay huwa isagu jarxun jarxi weeyaan kaas yacnii tadliisu shuyuukha sheekhiisa ayuu wuxuu ku sifaynayaa wasfi aan loo aqoonaynin sababta marka uu u yeelayo waa maxay dhowr sababood hadday sababtu tahay sheekhu inuu daciif yahay darteed sheekhi baa daciif ah yaan la arkin oo la ogaanin darteeda u yeelay xaaladda noocaasoo kale maxay noqonaysaa waa jarxi maxaa yeele waxaa weeyaan nusxigiibuu ka tegey xadiid daciif ayuu dadka inuu u qarya rabaa cinda idin markaas waa xadiidkiisa wuxuu noqonaa waxaa dhici karta in isaga markaa jarxi bay ayuu noqonaa marka xaaladdaas mararka qaar ulajeeddo kale ay u yeelaanoo ulajeeddadaas waxay tahay lilistisqaar maalan ninkan uu ka warinayaa nin yar ah isaguna waa sheekh weyn wuxuu diidayaa marka in la yidhaha ninkan qof yaroo wax ka wariyaa in la dhaho magaciisau qarinaa marka si aan loo garaninba ilaa haddii magaciisa uu sheego waa la garanayaa markaasaa la leeya war ninkan nin yaroo wax ka wariyaa in la dhaho diida waa yaraysanaa sheekhu uu yaraysanaya hadday taas tahay jarxi ma noqonayso idan laakin waa laga fiican yahay maxaa yeele wakiic ibnu ljaraax aru'aasi waatuu yidhi laa yanbulu rajulu ninkuu ma noqdo nin caaqila oo cilmi leh oo nabiil ah xataa yaktuba canman huwa fowqahu wacaman huwa milu wacaman huwa miluhu wacaman huwa duunahu qof isaga ka hooseeya qof lamida qof ka sarreeya ilaa wax ka qoro wax ka dhegaysto qofku qof nabiil ah caaqila oo yacni dhug badan ma noqonayo istisqaarkuma fiican mararka qaarna waxaa loo sameeyaa lilistiktaar sheekhaani wuxuu diidayaa maalan hal sheeqou sheekh ka qabaa isaga keliya hadduu marka maanta dhan magacii loo yaqaano uu ku celceliyo xadaanii fulaan xadaanii fulaan ninkan waxaa la dhahayaa nin rixlaystayba ma ahanoo shuyuuq leh halkan sheekh keliya unbuu leeyahay si aan loo dhihinoo shuyuuqdu u badsado ayuu wuxuu samaynayaa mar magaciisuu ku sheegayaa mar magaca awowgiisa u nisbaynaya ibnu fulaan buu dhahayaa mar naanays aan loo aqoonin si loogu maleeyo dhowr sheekh inuu wax ka weriyo istigfaaraa la yidhaha kaasoo kale yani khadiibulbaqdaadi iyaa samayn jiraa la yidhi yani xadiidku culammada waxay dhahaan nahama uu leeyahay nacam xadiidku wuxuu leeyahay ina lilxadiidi nahaman hunguriweynin uu leeyahay oo culamaa ulxadiid yacni marka aada waa isaga jeclaayeen kulamaa qofka shuyuuqdiisa u bataan u bataan u bataan wax anfacayo fiican waay xataa haddii si kale saanoo kale xataa inay ku dayaan xataa ama ay ku taxsiiliyaan waa isku dayi jireen ayb taasuu marka sheegayahay wuxuu leeyahay fain yakun likownihi yudacafu fain yakun haddii uu ahaado ama la helaba tadliiskan noocaan tadliisu shuyuuqa haddii la helo likownihi ahaanshadiisa darteed raawi yacni sheekhaani uu yahay yudacafu mid la daciifinayo darteed tadliisu sheekh shuyuuqi baa la helay sababka loo helayna waxay tahay sheekha ayaa lain la daciifiyo ka baqayaa man oo sheekhii baa daciif ah faqiila waxaa la yidhi huwa jarxun waa jarxi markaa aw amase lilistisqaari ama yacnii yaraan yaraysi darteed sheekhii buu yaraysanayaa saasoo marka magacyo aan loo aqoonin ugu sheegaya famruhu markaa arinkiisu ahafu aw amase lilistisqaari fain yakun lilistisqaari haddii uu yahay yaraysi darteed faamruhu arinkiisu akhafu waa fudaydnimo badan yahay ee markaa yani hadday arrintu istisqaar keliya tahay sida tii horeo kale ma ahna waa iska fududdaha iyadan jarxi ma aha kastighaari badsashada ayaa lamida iyadan kastighaari badsashada ayaa la too-a oo yacni maalan istighaaru shuyuuqow sidaan u yeelay iyadana khafiif waayo dhib ma laha wey wa minhu waxaa ka mida wamin tadliisi shuyuuqi waxaa ka mid a icdaa'u shuyuuqin shuyuuq siintood fiihaa dhexdeeda yacni sanadka dhexdiisa lagu siiyo isma musamaa mid la magacaabay magaciisa la siiyo aakharin kale musamahaaso aakharin kale sidaa maxaa loo yeelaa tashbiihan liajli tashbiihin ku shabahaad lagu shabahayo darteed sheekh ayaa waxaa la siinayaa nin kale magaciisaoo kalaa loogu yeerayayo la siinayaa sababtana waxay tahay ninkaas magaca iska lahaa ayaa kan lagu shabaha ida laftirkeeda waa iska istigtaarkaas wax badan kama duwana oo suyuudi laftirkiisaa samey jiray mualifka laftirkiisa naadimka oo wuxuu dhihi jiray xadaanii abulfadl ayuu dhihi jiray abulfadliga wuxuu u ekey sheekhiisa abulfadl ibnu fahd wuxuu u ekaysiinaya ibnu xajar alcasqalaani marka xadaanii abulfadl ibnu xajar ayuu u ekaysiinaya ibnu xajar asna abulfadliyaa la dhahaa moogtahay marka ninkii arka wuxuu isleeyahay suyuud ibnu xajaroo wax ka qaatay isleeyahay wa saxiixuna suyuud ibnu xajar waxba kama qaadano xalqadiisa asagoo yaraa la keenay asagoo yar waxu kala sooci karinaa la keenay ee xalqada ibnu xajar marka sidaas u dhahayaa waxaa ka mid a taajudiini subki oo kale samey jiray isagana wuxuu dhihi jiray xadaanii abuu cabdillaahi alxaafid dahabi buu ka wadaa isaga hadda marka ila sheekhiisu ah dahabi mogtahay taajudiini subki laakiin wuxuu ku shabahaa dahabiba wuxuu ku shabahayaa xaakim abuu cabdillaahi alxaafid alxaakim marka in loo maleeyo rabaa xaakim waxaasoo dhan marka waa almutashabicu bimaa lam yucda wax aan la siinin qof isku dharjina un weeyaan maa laga fiicanya wa minhu waxaa ka mid a icdaau shuyuuqin shuyuuq siintood fiihaa sanadka ka dhexdiisa isma musaman la siiyo ku la magacaabay magaciisa in la siiyo kaasoo aakharin kale tashbiihan liajli tashbiihi ama wuxuu dhahayaa qofkiiba akhbaranii fulaanu bimaa waraa'a annahri nahrigaasuna wuxuu u jeedaa maalan maa waraa nahri marka la yidhaha waxaa dihnigu uu tasawuraa yani bilaadii bilaadii khuraasaan iyo meelahaas nacan waxaa dhici karta marka isaguna inuu ka wado maa waraa nahri nahri webi shaam iyo meelahaas ku yaal inuu ka wado yaa dhacayso marka ninkanina wuxuu iska dhigayaa marka isagoo shaam joogo ayuu wuxuu iska dhigayaa inuu xadiidkan ka soo qaatay yani maa waraa nahri khuraasaan iyo bilaadi naysaabuur iyo meelahaas xataa marka asmaada buldaanta xataa waa lagu sameeya xadaanii fulaanu bixadramowd oo kale xadaanii fulaanu b yani wuxuu dhahayaa maalan bilbasra basradan caadiga mahan basro kale u jeedaa marka nacam soannaga laftirkan hadda soo basro ma qabno nacam qofku mar hadda xadaanii fulaanu bilbasra hadduu yidhaahdo masheekhaas waxaas ii sheegay basro iigu sheegay basradii ciraaq unbaa la moodaya ninkan waa rixlaysaa laleeyahay basradan marka wuxuu sheegay asmaadin baa isku mid noqotay siyaabahaas waa samey jireen waxaa ka mid ahaa xataa yani xasanulbasri waa samey jiray xadaanaa fulaan ayuu dhahay nin saxaabadii kamid o unan soo gaarin uu sheegaya xasanulbasri been ma sheegayo wuxuu ka wadaa laakiin haddaan reer basra nahay wuxuu noo sheegay ka xadiidka iyo xadiidka anas reer basro u sheegay xadiidka ama hebel yani waxaan ujeedaa saxaabigaas xadiidka wuxuu u sheegay reer basra anna reer basraan ahay ka wada marka waxyaaba saasoo kale marka taasoo kale alirsaalu alkhafiyu walmasiidu fii mutasili اlasaniid halkan marka tadliiskii uga baxay irsaalka khafiga waxaa la yidhaha mursal horaan usoo marnay halkan laakiin waa nooc khaas ah waa oo almursal اlkhafiyu la yidhaahdo masiidkana waa ku daba taxay sababtoo a calaaqa ka dhexayso mursalulkhafiga iyo masiid fii mutasil asaniid mid haddaa fahamta kan kale waa fahmi waa isku calaaqa ka dhexayso xadiid baa maalan la wariyey sanadaa lagu wariyey raawi baa xadiidka wuxuu yidhi fulaan can fulaan can fulaan fulaanu can fulaan can الzuhriyi buu yidhi meeqou zuhri u jiraa laba u jiraa mid kalea wuxuu yidhi fulaanu qaala xadaanii fulaan can fulaan can الzuhriyi raawi zaa'id uu kusoo dara meesha soo maha waxaa la fiirinaya marka ziyaadada iyo riwaayada nuqsaanta riwaayada nuqsaanta can ayaa ku jirta fulaan can fulaan can fulaan can الzuhriyi ba can fulaanin can fulaan can الzuhriyi meesha nuqsaantu ay uga jirto can ayaa sheekha wax looga wariyey canna inqiaac itisaal baa ixtimaalaysa mogtahay riwaayada ziyaadada markaad fiirsato meeshii nuqsaanta lagu maleynayey ayaa waxaa la dhigay raawi kale ayaa la dhigay markaasaa xadaanii weliba lafdi noocaasa lagu keenay marka ziyaadadii waxaa caddaanaysa marka meeshan riwaayadan yani sanadkan naaqiska ah inuu naaqis yahay riwaayada ziyaadada wadatana inay saxiix tahay oo jaadada iyada ay tahay midda naaqiska ah waxaa laleeyahay almursal alkhafiyu midda marka ziyaadada markaas magac ma laha waa riwaayadii saxiixa ahayd mararka qaarna ziyaadada ayaa wahmi noqonayso qalad noqonayso sanad baa waxaa laga yaabaa zuhri in laba nin loo jiro sanadka kalena in raawi kalena saddex uu ka dhigay oo nin uu kusoo daray zaa'ida meesha ziyaadadu hadday qalad noqoto wahmi ay noqoto waxaa la dhahayaa almasiid fii mutasili اlasaniid ziyaadadu markay wahmi tahay almasiid fii mutasil اlasaniid waaye nuqsaantu markaas mursal khafi ma noqonayso illa waa saxiixi moogta hadday nuqsaantu wahmi noqoto riwaayada naaqisada hadday qalad noqoto midda ziyaadadaa saxiix ah masiidna ma ahan midda naaqisada maxaa lagu magacaabaa almursal alkhafiyu saas waa marka amiladana marka amila amilow keeni doonaa wayucrafu alirsaalu dulkhafaa'i bicadami asamaaci walliqaa'i marka hore wuxuu ka bilaabay maxaa lagu gartaa irsaalka khafiga ah wuxuu yidhi wayucrafu waa la gartaa alirsaalu irsaalkii irsaalkii day dulkhafaa'i qarsoonaanta u saaxiibka ahaa bicadami asamaaci maqal la-aan wاlliqaa'i wacadami alliqaa'i la kulan la-aan maxaa lagu gartaa yani meesha nuqsaantan sanadkan inay wax ka maqan yihiin maxaa lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa raawigan iyo raawiga uu ka warinaa inaynan wada kulmin ama inaynan samaac inuun waxba ka maqlin fiiri marka hadda masalada aan ka hadlayno dihniga hal mid in loo lagu loo keeno waa muhim masalada aan ka hadlayno inqidaacii jeliga ahaa ma aha raawi baa nin ka wariyey xadiid sheekhu ka wariyey ma aynanba mucaasarooninba kan maalinkou dhintay toban sano kadibaa kan dhashay labadan labada ninoo noocaasa markay wax iska wariyaan mursal khafi a ma la dhahayo maba wax qarsoon maba jiro tan waa iska waadix moogtahay inqidaac jeli ah waa kaas hadda taas maa waxaan ka hadlayna waa laba nin oo isku casri noolaayo laakiin aan waxba iska maqal ninkan ninkan samaackiisaa looma oga midda labaad inay wada kulmeenna lamaba oga isku waqti waa nool yihiin adduunyada waa wada joogeen laakiin inay wada kulmeen ama wax iska maqleen lama hayo riwaayada uu ka wariyey maxay noqonaya marka uu can uga wariyo naaqis waa riwaaya naaqisa waaye inqiaaca meesha ku jira inqiaacaasina irsaal khafiya lkaas marka maxay noqonaya mursalka khafiga muxuu noqonaa an yarwiya araawi canman caasarahu maa lam yasmac minhu tii tadliiska maxay ahayd an yarwiya araawi caman laqiyahu buu ahaa soo maa kan caman caasarahu yay noqonay marka raawi baa wuxuu ka warinaya ninuu la mucaasarooday wuxuuse ka maqlay irsaal khafi hada huwa ma la fahmay alirsaalu اlkhafiyu an yarwiya araawi caman caasarahu raawigu wuxuu ka warinayaa ruux ou la mucaasarooday laakiin weligii uuna la kulmin maa lam yasmac minhu wuxuuna ka maql wayucrafu waa la gartaa alirsaalu irsaalkii irsaalkii daydulkhafaa'i qarsoonaanta u saaxiibka ah maxaa lagu gartaa bicadami liqaa'i baa lagu gartaa kulan la'aan bicadami samaaci maqal la'aan dheh samaacu waxaa weyaan raawigan ayaan loo ogeyn aan loo ogeyn sheekhan in wax ka maqlo oo maalan waxaa lagu leeyahy fulaan laysa lahu samaacun min fulaan hebel wax samaac kama haysto wliqaa'i wacadami liqaa'i liqaa la'aan wminhu maa yuxkamu binqiaaci min jihati bizaydi shaksi waaci nusda qaar kuma qorna kan bacda nus kuma qorna beydkanna wuxuu leeyahay axmed shaakir waa inwaa beyd zaa'ida waaye saddexda dambaa macnaha ku jirana kuwa dambuu ku jiraa waminhu waxaa kamida waas iska arinayna waminhu waxaa kamida mursalka khafiga maabaa kamida yuxkamu loo xukumaayo waminhu waxaa ka mida maabaa ka mida yuxkamu la xukumaayo biinqiaaci inqiaac min jihatin dhinac min jihatin dhinac looga xukumo se maxaa loogu xukumaa bizaydi shaksin bisababi zaydi shaksin shaksi ziyaadadiisa darteed uu ziyaadiyey shaksigaasoo waacin ay xaafidin xaafid irsaalka khafiga waxaa lagu gartaa cadamu samaa cadamu liqaa waxaa kaloo lagu gartaa oo irsaal khafi ah loogu waxaa lagu xukumi karaa in la helo riwaayo kale oo isla xadiidkii ah oo labadan nin nin oo u dhaxeeyo oo riwaayada hore aan lagu sheegin ziyaado in yacni ziyaado la helo in ziyaado la helo ziyaadadaana uu keenay nin xaafid ah marka waxaa la dhahayaa ziyaadadii baa saxiix ah hal riwaayada kalena waa mursal khafi ah tusaalaha tusaalaha lagu garan karaa marka ay ziyaadada raajixa tahay waxaa ka mid a xadiidka feeri xadiidu cabdirasaaq can الthawriyi can abi isxaaq can zayd bni yuhayc ayb can xudayfata marfuuca in wallaytumuuha abaa bakrin faqawiyu amiin riwaayada feeri hadda feeri waa cabdirasaaq can الthawriyi can abi isxaaq can zayd bni yuhayc intaan haddaa fiirisa raawi kastaa ninka uu ka warinaayo isku casri waa noolaayeen haddaad taariikhda fiiriso waxaa kaaga soo baxaya inay isku casri nool yihiin laakiin riwaayadan fa huwa munqadicun min mowdicayni xadiidkan waa munqadic laba meeloo munqadic ka yahay liannahu ruwiya riwaayo kale waxaa lagu keenayo lagu wariyey can cabdirasaaq fiir can cabdirasaaq qaala cabdirasaaq wuxuu yidhi xadaanii nucmaanu bnu abi shayba can اthawriyi cabdirasaaq iyo thawri haddii a udhexeeyo annucmaan bnu abi shayba udhexeeyo sooma arg weliba muxuu ku gutay cabdirasaaq muxuu ku gutay xadaanii buu yidhi riwaayadii horena maxay ahayd cabdirasaaq can thawriyi bay ahayd ziyaadadan marka hadda raajix ah ziyaadadan maadaama nin xaafida ou keenay ou la yimid ziyaadadii baa raajix ah riwaayadii hore marka maxay noqonay mursal khafi ay noqotay tii hore marka mursalun khafiyun bay noqotay tusaaluhu marka waa saas ziyaadada markay raajix tahay marka riwaayada ziyaadada ka soo horjeeda maxaa la dhahaa mursal khafi ziyaadadana magac ma leedahay ma laha magac markaas ziyaadada iyada waa xadiidkii saxiix ahayba wax magaca ma laha ma fahma shardi laakiin waxaa ah ogow nin raawiyo xaafidaa ziyaado la yimid sidaa darteed riwaayada kalean mursal khafi ah ku xukumaa waxaa shardi ah meesha inqiaaca oo ku jiro waa in can iyo qaala iyo kale ay tahay shardi ah laakiin hadda hadday ahaa lahayd lacalla riwaayadii hore cabdurasaaq qaala xadaanii thawriyu hadday ahaa lahayd midda ziyaadaduna ay noqon lahayd cabdurasaaq qaala xadaanii nucmaan can اthawriy maxaan samay lahayd labada riwaayo saxiix waa in dhehela midaanna waxaa dhici karta yani cabdirasaaq marna inuu thawri ka maqlay toos marna inuu yani nucmaan u udhexeeyo labada waa dhici marba haddii riwaayada nuqsaantu hadday xadaanii meesha kuu taallo ma ku xukumi kartid irsaal khafi ah laakiin can iyo qaala mowdica meesha waxaa fiirinaya mar walba inqidaac ka jiro haddii can iyo qaala oo kale ay tahay mowdicaas riwaayo kalena ay soo aroortay oo xadaanii iyo samictu iyo meeshii iyadoo nin lagu soo ziyaadiyey sida tii hadda aan haynayoo kale ziyaadadaa saxiixa wax ka soo horjeedana waa irsaal khafi ah wmihaalu haani mar ay nuqsaantu saxiix taha jirta ziyaadadu qalad iska tahay iyo wahmi tusaalaheeda fiirta xadiiu bni اlmubaarak qaala ibn اlmubaarak wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan fiiriya can cabdiraxmaan bni yaziid qaala xadaanii busr bni cabdillaahi qaala samictu abaa idriis alkhawlaaniy qaala samictu waailata yaquulu samictu abaa marhad yaquulu samictu rasul lah sal slm laa tajlisuu cala اlqubuuri walaa tusalluu ilayha فزiyaadaة سfyaan ziyaadada سfyaan wa abi idriis iyo abu idriis lagu daray wahmun waa wahmi sanadku sidoo ah fiiri ibn الmubaarak qaala xadaثanaa سfyaan سfyaan waa zaa'id meesha zaa'id uu ku yahay waa ibn الmubaarak can cabdiraحmaan abu idriis in lagu darana bsr bnu cubayd الlaahi qaala samictu abaa idriis ma ahane samictu waailata falwahmu fii ziyaadati sufyaan min araawi can ibni lmubaarak ninka ibnulmubaarak ka warinayaa wahmiga la yimid oo sufyaan meesha kusoo daray faqad rawaahu iqaatun maxaa rag badan baa wariyeen xadiidka iqaada saanay u wariyeen fiiri riwaayada naaqiska eed waatan hadda can ibni lmubaarak can cabdiraxmaan ibni yaziid bigayri waasita maca tasriixihi bacdahum bisamaac oo qaara waxay yidhaahdeen can ibni اlmubaarak qaala samictu cabdiraxmaan ibna yaziid hadda marka ziyaadadii iyo nuqsaantii ziyaadadii baa wahmiga ayaa khaldan ee jaadadu waxay tahay sufyaan oon meesha ku jirin riwaayada naaqisada hadda raajix laga dhigay soo ma haddii marka naaqisada raajix laga dhigay mursal khafi a maa la dhaha ma la dhahayo mursal khafi riwaayadii saxiixa ahayd oo iyado magac ma laha tan ka soo horjeeda oo ziyaadada ay ku jirta maxaa lagu magacaabayaa almasiid fii mutasil اasaniid وبزiyaadaة تجي وrubama يuqضى calى الزاa'di an qad wahima وبزiyaadaةi wayucraf waa la gartaa wayucraf waa la gartaa irsaalka khafiga biziyaadaةi ziyaada lagu gartaa ziyaadadaas oo taji imaanayso min ariiqin aakhara yani ariiq kale ku imaanayso ziyaado dariiq kale ku imaanaysaa lagu gartaa irsaalka khafiga waa tan soo mihaalinay mihaalkii hore w mihaalkii hore weeyaan xadiidkii yacnii ahaa in wallaytumuuha abaa bakrin mihaalkii ahaa oo riwaayadii dambe oo cabdurasaaq qaala xadaanii nucmaan can sufyaan ayaa ziyaadadaasa waxaan ku garannay riwaayadii hore oo nucmaan uu ka maqnaa cabdirasaaq can sufyaan inay ahayd yacnii mursal khafi inay ahayd wayucrafu irsaalka khafiga waa lagu gartaa biziyaadatin ziyaada lagu gartaa ziyaadadaas oo taji imaanayso warubamaa waxaa la arkaa yuqdaa in la xukumo cala zaa'idi zaa'idka in la xukumona waa la arkaa an qad wahima inuu wahmiyey raawiga ziyaadada la imaanayana waxaa dhici karta isaga in wahmi lagu xukumo oo inuu qaldan yaho riwaayada kale oon ziyaadada wadanini inay saxiix tahay markaas maxaa la dhahayaa almasiid fii mutasilin asaniid baa la dhahayaa xayu meel laakiin weeyaano qariinatun qariino xayu meel yuujadu qariinatun tuujadu qariinatun qariino la helaayo ziyaadada markaan wahmi ku xukumayno waa inay qariino jirtaa wailaa haddii kalena ixtamala wailaa haddii kalena ixtamala samaacuhu ixtamala waxaa suurtagal noqonaysa samaacuhu maqalkiisao min deyni labadanba uu ka maqlay lamaa goortii xamala uu soo xambaaraya haddii qariino la waayo waxaan leenahay kanna waa ka maqlay iyadoo ziyaado wadatana waa maqlay iyadoon wadaninna waa maqlay waxaa dhici karta cabdirasaaq oo kale inuu sufyaanna ka maqlay marna inuu ka maqlay nucmaan haddaan qariina jirin wainamaa yucrafu biاlإkhbaari can nafsihi wالnasi min kibaari wainamaa yucrafu waa la gartaa irsaalka khafiga waxaa kaloo lagu gartaa bilإkhbaari waramid can nafsihi nafsadiisa oo ka waramo sidee buu dhahayaa aniga hebel weligay wax kama maqal hadduu sidaa u qirto haddaan aragna marka isagoo dhahaya can fulaan ka waran irsaal khafi a waay baa la leeyahay wainamaa yucrafu waa la gartaa bilihbaari baa lagu gartaa ka warramido can nafsihi nafsadiisa oo ka warramo wannasi wa binnasi baa lagu gartaa caddaynoo min kibaarin ay caddeeyeen maalan culamo waaweyn baa caddeeyeen waxay dhaheen fulaan laysa lahu riwaaya can fulaan fulaanu lam yasmac min fulaan hebel hebel kamaba uusan maqlin waxba a'immadaas waaweyn hadday caddeeyaanna nin ay maalan a'immadu yidhaahdeen fulaanun lam yasmac min fulaan haddaan aragna iyagoo kala warinayo iqdaac irsaal khafigan ku xukumeyna waxaa weliba noocyadaas oo kale waxaa laga helaa kitaabkan la yidhaha jaamicu taxsiilka calaa-i iyo tuxfatu taxsiilka oo waliyudiin alciraaqi iyo jaamicu taxsiilka meelaha dambe wuxuu qorayaa ruwaad fara badan oo la yidhi fulaan lam yasmac min fulaan fulaan lam yasmac min fulaan marka hadhow waa ku anfacaysaa sanad baad arkaysaa fulaanun can fulaan labadan inay isku taariikh yihiin baad arkay waxaa is leedahay waa itisaal baa meesha ku jira laakiin war raajix hadaad kitaabadaa dhaalacata waxaad arkaysaa in la leeyahay hebel wax riwaayaaba hebel umabaa lahaaba in la leeyahay wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali w sabi